bismillaahiramaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo inii akhriyo anigoo ah maxmed maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka caydiid cabdulaahi ilka xanaf iyadoo xilkaasi loo magacaabay guddoomiyaha hadda doctor ibraahim iidle sulaymaan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gabangabeeyey doodihii ku saabsanaa hanaanka doorasho ee dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ayaa maanta tababar u soo xidhay kalluumaysato soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybo ka mid ah gobollada dalka shirka baarlamaanada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa maanta ka furmay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ay ka sameeyeen degmada jalalaqsi waxay ku soo qabqabteen tiradada oo ay kaga shakisan yihiin ka mid ahashaha al-shabaab mar kale kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waa habeenimo ay sii baxayso arbaco khamiisno soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha shanaad ee labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka caydiid cabdulaahi ilka xanaf iyadoo xilkaasi loo magacaabay doctor ibraahim iidle sulaymaan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyeenna cabdirashiid nuur ibraahim dikreetadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare ee dalka abuukaata caydiid cabdulaahi ilka xanaf iyadoona xilkaasi loo magacaabay doctor ibraahim iidle suleymaan waxaana munaasabad kooban oo lagu dhaarinayay mudanaha cusub ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano taliyaasha ciidamada booliska iyo nabadsugidda iyo mas-uuliin kale cumar maxamed cabdulle la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa saxaafad u aqriyey dikreetada wuxuu xeeriyey qodobka koowaad laga bilaabo taariikhda uu madaxweynuhu saxiixo xeerkan waxaa laga fariisiyey shaqadii garsoor waxaa laga fadhiisiyey shaqadii garsoor guddoomiyihii maxkamadda sare ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo kow iyo siddeetan jir ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir xasan maxamed cali oo saddex iyo toddobaatan jir ah waxaa loo magacaabay xilka guddoomiyaha maxkamadda sare doctor ibraahim iidle sulaymaan xilka bannaan ee guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir waxaa si kumeel gaara u sii haynaya garsooraha ugu darajada sarreeya oo sharci ahaan xilkaas qaban kara ilaa laga magacaabayo guddoomiyenimada maxkamadda racfaanka gobolka banaadir dhaqangelinta howlgabka sharciga ah ee hoseeya garsoorayaasha gaaray da-da howlgabka sharciga ah waxaa fulinaya guddoomiyaha maxkamadda sare si waafaqsan shuruucda dalka u degsan xukuumadda iyo golaha shacabka waxaa la farayaa inay si deg deg ah u dhammaystiraan dhismaha golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka kumeelgaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka
guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka doctor ibraahim iidle suleymaan oo hadlay markii la dhaariya kadib ayaa sheegay in haddii adeega garsoorka dalka uu hagaago ay inta kale hagaagayso islamarkaana codsaday in lala shaqeeyo
waxaa la sheegaa ama inta badan la tilmaamaa marka la tilmaamo amaba la sheego garsoorka qof kastaaba waxaa maankiisa kusoo degdegaya cadaaladda cadaaladdu laakiin mafhuumahaan way ka ballaaranta inta garsoorka hay-ad kasta oo dowladda ka mid ah waxay gacanta ku haysaa adeeg laga rabo inay cadaalad ka samayso laakiin waxaa isweydiin mudan sababta dadku ay maskaxdooda ugu soo degdegto garsoorku sababta ugu soo degto waxaa weeyaan hadday hagaagto oo waxda garsoorku ay hagaagto oo ay cadaalad ka muuqato cadaaladna ku shaqeeyaan inta kalena way hagaagayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in golaha adeega garsoorka ay ka mid tahay tiirarka dowladnimo waxa uuna guddoomiyaha cusub u rajeeyey guul iyo in uu sare u qaado adeega garsoorka dalka tiirarka dowladnimada dalku ay ku taagan tahay ah marka laga yimaado fulinta iyo sharci dejinta waa hay-adda saddexaad ee awoodda dowladnimadu ay ku taagan tahay waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore usoo qabsoomayna in lasii qurxiyo wixii dhibaatooyina ay jirana in ay saxmaan halkaasne lugti saddexaad ee tiirkii saddexaad ee dowladnimada soomaaliya oo xoogan oo hufan inuu ka soo baxay ayaan rajaynaynaa guddoomiyaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo wanaagsan haddii aan leeyahay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka doctor ibraahim iidla suleymaan ayaa ah mas-uul aqoon durugsan u leh habmaamulka dawliga iyo dejinta sharciyada kaasi oo ay hor yaallaan howlo adag oo u baahan in uu isbeddel ku soo kordhiyo adeega garsoorka dalka
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gebangabeeyey doodihii ku saabsanaa xanaanka doorasho ee dalka sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyahana nasre bashiir cali
dooda ku saabsan qorshaha xukuumadda ee doorashooyinka la filayo in sanadkan laba kun lix iyo tobanka ay ka dhacaan soomaaliya oo uu baarlamaanka soomaaliya usoo gudbiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maantay doodiisa xildhibaanadu soo gebangabeeyeen xildhibaanada oo dooda hanaanka doorashooyinka laba kun lix iyo tobanka gudagalay maalintii shalay ahayd ayaa aragti aan kala fogeyn waxa ay ka lahaayeen qorshaha xukuumadda ee doorashooyinka oo ay usoo gudbisay golaha baarlamaanka waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee maantay ka hadlay kulanka
horta waxaan ugu sheegaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban ugu sheegaynaa xukuumadda iyo ciddii kalo awal ku raacsanaydba inaan horta maalin lagu darayn haddii ilaahay idmo ninkii ku farxi lahaa iyo ninkii ka nixi lahaaba haddii shalay la oran jiray baarlamaankaa wax diidan maalin ku darsan mayno
wax kale oo ka soo baxay xukuumaddii oo la leeyahay doorashadii ma qaabsamo mayso waqtigii dastuuriga ahaa duruufaha jir awgeed ayadoo la sababaynahayo sidaas sidaas sidaas daraaddeed doorashadii suurtagal ma aha in dib loo dhigaan rabnaa oo anigu xukuumad ahaan saasaan soo garnay baarlamaankan arrintaasna laga qaato meel ku qoran tahay ma arkin keliya waxaa meesha ku qoran guddi doorashada sebtembar wax fiirinaya sebtembar anigu mutalgalka anigu wuxuu ahaa aqwas baarlamaan cusub inay soo fadhiisto oo markaas baarlamaanka cusbaaya shaqeynayaan september oo madaxweyne dooranaya anu saasaan ku fakerayay tala kale oo xukuumaddii ka soo baxday oo soo jeedinana ma hayo marka aniga sidaas daraaddeed ya waxaan islahaa xukuumadda arrintaas inay caddayso
wuxuu khilaafsan yahay qodobka toddobaatan iyo labaad ee khuseeya dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka wuxuu ka soo horjeedaa qodobka boqol iyo kow iyo tobnaad ja oo ka soo horjeeda oo khuseeya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka qodobadaas oo idin waxay u baahan yihiin in laga dooro loo codeeyo kadibna la raaco meeshii tirada xildhibaanada u badato waxaan u baahan nahay guddi baarlamaani ah oo ad hoc ah oo barnaamijkan tafaasiir cad ka bixiya ee dib ugu celiya golaha wasiirada ay yidhaahdaan waxaanu doonaynaa sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan wax ka soo dhaaf inaas dulsaaraanama afartan baan kuwada hadlaynaa dad badan oo sharafa badan baa badan baa weli dambeeya laakiin haddana waxaan aaminsana inaanan warka aanan ku celcelin oo ah qodobada la jibiyey ee dastuurka la jibiyey nafteeda dembi ah isirkacay barnaamijkan meesha ku qoran waa inaga doolaa waxaa ku qoran horta ugu horreyn waxaaba ku qoran aqal sare oo baarlamaanku yeela aqalkii hoose hadda aan ku jirna ilaa idinku taashaysu ugu yeelan waanu gudumi rabaa aqalka sare xaggeen geynaynaa marka wax lagu tegaa ko ta labaad waxaan waxaan waxaa la yidhi aqal saraa la sameynaa dastuurkina waa la dhinac maray haddii dastuur la dhinac maraayo waddanku waa koonfur iyo waqooyi dalku waa koonfur iyo waqooyi waqooyi qaybay leedaha aqalka sare qaybna koonfura iska gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta shir gudoominaya qaybtii dambe ee kulanka baarlamaanka ayaa xildhibaanada ayaa markii ay soo gabangabowday dooda xildhibaanada waxa uu tilmaamay in guddoonka baarlamaanku uu magacaabi doono guddi xildhibaano ah oo ka soo shaqayn doona abuurista mashruuca sharci qeexaya in dalka ay ka dhacaan doorashooyin dadban sanadkan
isniinta ay noo keenaan yani qaybtan hore oo annaga nalooga baahan yahay in arrinta aan sharciyeyno oo ah sharci ansixinaya in la qabto doorasho dadban si ay sharci u noqoto taa waxaa weeyaan mashruuc sharci ma dhihin hindise sharciyeed hadda waxaa mashruuc sharci noqonaysaa aan ku toosinayno arrinta inay si sharciga u dhacdo marka taa waxaan soo jeedinayaa in marata ugu dambayn isniinta la keeno haddii ay suurtagal tahay sabtida naloo keeno khamiis iyo jumcaha ay shaqeeyaan guddi kooban oo aan xildhibaana aan u saari doono oo guddoonka la shaqaysa arrinta xigta waxay noqonaysaa arrimaha oo tifaftiran aad ka hadasheen oo ah doorashada si ay u dhacayso yaa qabanaya see loo qabanaa goormee wax la qabanaa ilaa aakhiri marka ilaa go- doorasho goormay dhacaysaa gudida la sameynaya hawshooda maxay tahay ilaa wa- waxyaabahaas oo dhan waxaa waye sharci doorashooyin ah xukuumadda inaan weydino inay keento haddii ay u baahatana annaka la- guddi isku dhaf aan samayno annaga iyo ayaga isku mid ah oo aan lagu kor- lagu gorgortamo waan samayn karnaa laakiin horta ayagaan weydinaynaa inay hindisi sharciyeed ku keento habka ay doonayso ay ku fuliso inay ku fuliso ay u qabato iyo muddada ay rabto inay ku qabato inay noo keento ayaanu dhammaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa intii ay ku guda jireen ka doodista hanaanka doorashooyinka sanadkani waxa ay si siman u qeexeen inaysan doonaynin wax la yidhaahdo muddo kordhin taasi oo ah astaan wanaagsan oo muujinaysa bisaylka siyaasada ee dalkeenna ka hana qaaday nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa maanta tababar u soo xidhay kalluumaysato soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybo ka mid a gobollada dalka tababarkani oo kalluumaysatada lagu barayay sida ay uga faa'iidaysan karaan kheyraadka webiyada iyo sida ay ula soo bixi karaan kalluun nadiif ah ayaa waxaa lagu qabtay xarunta jaamacadda daarulxigma ee magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda faw wakiilka hay-adda faw ee soomaaliya andy rod ayaa sheegay in hay-adda faw ay dadka soomaaliyeed ka taageerayso sida ay uga faa'iidaysan karaan kheyraadka dalkooda gudoomiyaha jaamacadda daarulxigma doctor yuusuf axmed xiraabe ayaa sheegay in jaamacadda daarulxigma ay wasaaradda kalluumaysiga kala shaqayso sida loo hormarin karo aqoonta kalluumaysatada soomaaliyeed
waxaan arkaynaa maanta kii badda iyadoo intaa laga shaqaynaya loo jeestay in aadno biyaha macaan kalluun ku jira in laga faa'iidaysto oo hadda maanta fursad ay ka faa'iidaysanayaan kalluumaysada ee biyaha macaan aad iyo aad aan faa ugu mahad celinayaa annagana daarfigmahan diyaar baan u nahay qaybteen inaan ka qaadano
wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda siciid jaamac maxamed qaalib ayaa sheegay in wasaaradda kalluumaysigu ay wado horumarinta kalluumaysatada soomaaliyeed horjoogihii waa hadlayey eh, ka qaybgalayaasha wuxuu sheegay in laga yara gaabiyey amba aan nafsa loogu soo gurnay waxaan u sheegaynaa intaa waxaan sugaynay meel oo labada inaan tagno meeshii hadda markay noo noqotay waanu marnay weli waxaa dhiman shaqo kale waxaa weeye safaawgiisoo had lama dhoolo qaadin waxaan raadinaynaa kharasho kale in la dhoolo qaado si uu sii weynaado mustaqbalkeeda oo markay biyuhu yaraadaan ama roobabku yaraadaan weli lagu kallumaysan karo Eh, iyo tabartaada waa iska ogyahay laakiin waa dadaal lahayn intii tabartaada meel walbana waa gaarsiin lahaa sidii horumarkaa loo gaarsiin lahaa
shirka baarlamaanada afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay ayaa maanta ka furmay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika faafahinta warkaani waxaa dalkaasi koonfur afrika inooga soo diray wariyaheena cabdiqaadir axad
shirka baarlamaanada afrika oo ka furmay magaalada johannesburg ayaa waxaa ka qayb galay madax ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee dalka mozambique madaxweyne ku-xigeenka dalka sierra leone saddex gudoomiye baarlamaan oo ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti wasiiro ka socda koonfur afrika iyo gambia iyo gudoomiyaha baarlamaanada carabta xildhibaan cabdixukun oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanada afrika ee ka qayb galay shirkan pan african parliament ayaa warbaahinta u sheegay in baarlamaanada afrika uu soomaaliya micno badan u leeyahay mas-uuliyiintii ka timidna ee inta badan xaaladaha adag ee afrika ka jira soomaaliya mudnaanta koowaad geliyaan soomaaliya waxaad moodaa marka afrika isu timaado inay mawduuc adag oo maaragta nin walba uu soo hadalqaada ay tahay waxaan aan xusin oonan ugu darin dadka maanta halka yimid gudoomiyaha baarlamaanka carabta oo isaguna marti ahaa oo isagana siiyey warka isaguna aad buu soomaaliya uga hadlay En, eh, madaxweynihii hore oo mozambique runtii wuxuu jeediyay khudbad aad u macno badan oo xildhibaanada iyo dadka afrikaanka aad u taabanaysa marka ay marka ay dhegeystaan En, khudbadda ayada waxaa u badnaa hadalkiisu kuu dhacay afrika isku tashato xildhibaan cabdixukun ayaa sidoo kale ku guuleystay gudoomiyaha guddi goboleedka bariga afrika ee- ee baarlamaanada afrika ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabkii u dhacday doorashada iyo sida uu u guuleystay arrinta ayada ahayd eh, soddon iyo lix xildhibaan baa gobolka fadhiyada odeynaysay wadamada fadhiyana waxay ahayn ka kala yimaadeen eh, koob iyo toban waddan laba iyo toban waddan meelahaas soddon iyo lix eh, cod كل أنتنا أنا هذا قبل إلى شيء تمام ذي شيء وما هذا لا أنت أيضا وحوي كرسي كرسي عيار ما هو دومي قبل كأفريقيا أفريقيا وحي وقع بسنتا شن قبل شنتا قبل أنه قبل كم من كم من كم من قبل أفريقيا بري أفريقيا كوفرات أفريقيا وقوي أفريقيا محل إذا دا قلبي هي أفريقيا أنا وحكري مركز أفريقيا بري wadamadaas xubnaha kale afrikada bari marka aad fiiriso hadda runtii wadamo waaweyn sidoo kale mudanayaal ka tirsan walaalaha jabuuti oo ka qaybgalay shirkan ayaa guddoomiyaha jabuuti ka jeediyey khudbad waxauna ka hadlay xuquuqda aadanaha iyo haweenka isagoo sheegay in dastuurka jabuuti uu ku salaysan yahay labadaasi uu ajandahana kulankan ku saabsan yahay
Au même titre que les hommes, les femmes disposent aussi du droit à la propriété. Elles peuvent acquérir des droits fonciers. Si elles désirent de devenir des activistes, soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay wadamada sida joogtada ah ee uga qaybgala kulamada pan african parliament iyadoo xildhibaanada ka socda golaha shacabka ay soo bandhigaan baahida soomaaliya u qabto dhinaca ammaanka kaabayaasha dhaqaale iyo arrimo kaloo muhiima cabdulqaadir axad warbaahinta qaranka soomaaliyeed johannesburg
guud ahaan warkii habeennimo oo redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad kala socoteen anigoo ah maxamed maxamuudna aan idiin soo jeedinaya waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe waxaanu idinkaga tegaynaa soomaaliya nabad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu